shacabka ku nool magaalada jigjiga ee daladogaanka soomaalida etoobiya ayaa soo dhoweeyey dhismaha waddada garaadwilwaal dhismaha waddadan ayaa waxaas ka kaashanaya maamulka jigjiga iyo shacabka caasimadda dowladegaanka qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga iyo gaadleyda ku shaqaysta gawaarida yaryar ayaa soo dhoweeyey dhismaha waddadan werigoo hore layskuma oo laba gaari isuma dhaafi jiray hadda haddii aanu sii marno oo laysuma dhaafi karo waa laba gaari waxaa isdhaafa mid koru socday mid oo soo socda laakiin haddii la ballaariyo laga dhigo sida tan kale ee weyna highwaya waxay noqonaysaa mid aada u qurux badan oo yacnii bulshadana u soo jiidata sumcad iyo sharaf iyo wanaag dad badanna ay ka samayn karaan fursado ganacsiyeed ay ka jeedin karaan meerado aada u qurux badan ay u samayn karaan waxaa lagu xidhi laydhar fara badan dad fara badan baa ku faa'iidaya kow horta dadkii waxaa ku faa'iidaya deegaanka ganacsiga ku ahaa number two waxaa ka faa'iidaya shacabkii iyagna lugeynayay baa ka faa'iidaya number three waxaa ka faa'iidaya garanaysaa danyartoo dhan baa ka faa'iidaysaa inay iyagu maraan gaadiidka yaryar inuu maro ka waaweyn inuu maro kan aeroboodka taga horta mar hore dhib buu ku qabay gaadiidka ma dhaafi karayn kan kale ka horreeya badanaa waxaa maraa istiisda waaweyn iyo dee waxaa maraa gawaari aada u waaweyn ma dhaafi karayn marka hore sbacena mayn lahayn waddadani ciidhi badan bay nagu haysa aad bay ciidhi u ahayd gawaadhida dadka xitaa khatar bay ku ahayd gawaadhidu dee si toos isuma dawamarayn hadda laakiin waxaa naloo sheegay in la ballaarinayo arrintaas oon aada u soo dhaweynayno arrintaas waa arrinaan shacabku aada ay ugu tiirsan doonaan waddadani waxay isku xidhi doontaa magaalada ilaa iyo mataqaanaaye riboodka waddadani waa waddo aad muhiim oo aan leeyahay in la ballaadhiyo oo la dhagax dhigana aad baan u soo dhaweynaynaa markii hore waddadu aad buu u dhuumeed waddadan badanaa gawaarida waaweyn baa mara maadaama magaalada ka baxayso laba gaari marka hore aad iskumiina dhaafi karayn marka riskiga aad u badnaa laakiin maadaama aadta la ballaarinayo aad baan usoo dhaweynana annagu maadaamana horta dadka had iyo jeer adeegsanaya ugu badnaa ee maalin kasta marayay aad baan usoo dhaweynana maadaama naloo qorxayna aad baan ugu faraxsannahay dhibta horta wallahi qofkii darawlan baa dareemi karaa qof kasta ma dareemi karayo markii laba gaari oo weyn isdhaafeen si isku dhaafaan way adkeed adoo iminka gaari aa isdaba socoteen gaarigaas hadduu baarkin istaago si aad ku dhaafto ma jirta ilaa intaad istaagtay ilaa intuu gaarigaa kale ku dhaafayo mooyaane laakiin iminka haddii la ballaariyo dee cid iska war iska maanaysa meesha baarkinka gooni baa loo samaynayaa meesha laisku baasi gooni baa loo samaynayaa aad baan soo dhaweynaa markaa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa dadaallo xoogan ku bixinaya dhismaha iyo horumarinta caasimadda jigjiga